بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى صلاة العصر عصر كصلاة سي أي بابي هي معناها صلاة العصر كي أركان تدي يلقاها اللي ما يوحى لقاها اللي يا سيدان كسر حشنيبة محل أخريه qur-aanku nabigu akrin jiray sal lay waslam taasaa laga hadlay wa kaana wuxuu ahaa rasuulku wa kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay waslam rasuulku wuxuu ahaa yaqra-u mid akhriya fil uulayeyni labada hore labada ragcadoodee hore wuxuu ku akrin jiray bifaatixati lkitaabi buu ku akrin jiray wa suuratayni iyo laba suuradood wa yutawil wuu dheerayn jiray fil uulaa ragcadda hore maa laa yutawilu si uusan u dheeraynin fi thaaniyati midda labaad sidii duhurka waan ku soo marnay labada ragcadoodee hore faatixada iyo suurad buu mid walba ku aqri jiray midda horaana dheeraan jirtay oo toddombaa ka gaabnaan jirtay wa yutawilu wuu dheerayn jiray nebigu sal lay slam fi luulaa midda horeysa maa laa yutawilu si uusan u dheeraynin fi thaaniyati ragcadda labaad bukhaari iyo muslim baa wariyay xadiidka wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yadunnuuna kuwa maleeya annahu nebigu sal lla lay wasalam yuriidu inuu doonayo bidaalika dheerayntaa bidaalika kaas oo dheerayntaa inuu doonayo an yudrika inay haleelaan annaasu dadku alrakcata ragcadda inay soo haleelaan ragcadda hore wuxuu u dheeraynayay waxay malayn jireen ujeeddadeedu inay tahay nebigu inuu rabo inay dadku soo gaadhaan ragcadda oo ragcadda hore ayna dhaafin wa kaanuu waxay saxaabadu yadunnuuna kuwa maleeya annahu nebigu yuriidu inuu doonayo ula jeedo bidaalika arrinka an yudrika inay soo haleelaan oo soo gaadhaan annaasu dadku alrakcata ragcadda inay soo gaadhaan macnaha oo nebigu intuusan rukuucin inay salaada soo gaadhaan ayib abu daawuud baa sanad saxiixa ku wariyay ibnu khuseymana uu soo saaray wa kaana nebigu wuxuu sal lla lay slam yaqra-u mid akhriya fii kullin mid walba dhexdooda oo minhumaa labada ragcadood ka mid fii kullin mid kasta dhexdeeda oo minhumaa labada ragcadooda ka mida wuxuu ku akrin jiray qadra khamsa cashrata aaya shan iyo toban aayadood qiyaastood iyo qadarkooduu nebigu ku akrin jiray sal lla alay slam ayib waxay u dhigantaa marka qadra nisfi ma maa yaqra-u fii kullin min alrakcatayni aluulayeyni fi duhri saas ilaan duhurka waxaan soo sheegnay wuxuu aqrin jiray qadra alaaiin saas weyaan tii niskeed wey marka ayib wa kaana wuxuu ahaa yaqra-u mid akhriya fii kullin oo minhumaa labada ragcadood ka mida qadra khamsa cashrata aaya shan iyo toban aayadood qadarkooda qadra nisfi maa shay niskii qiyaastiisa ama qadarkiisuu akhrin jiray yaqra-u uu akrinayay shaygaasoo yaqra-u uu akrinayay fii kullin mid kasta dhexda oo min alrakcatayni aluulayeyni labada ragcadoodee hore ka mid ah fi duhri duhurka dhexdiisa qadra maa buu akrin jiray qadra khamsinta qadrada hore ka bedel ama yani qadru nisfu maa wey nisfi maa wey hadaad yani waxa weyaan hadalka bilaabato qadra nisfi maa shay niskii qadarkiibuu akrin jiray oo yaqra-u uu akrinayay fii kullin mid walba dhexdooda oo min alrakcatayni labadii ragcadood ka mid aluulayeyni ee hore oo fi duhri duhurka dhexdiisa labada ragcadood ee horee duhurka qadarkii uu akrin jiray qadarka niskii ayuu labada casarkee hore ku akrin jiray nebigu sal lay waslam saas wey macana wa kaana nebigu kaana wuxuu ahaa yajcalu mid yeela alrakcatayni labadii ragcadood alakhiiratayni ee dambe aqsaro kuwa ka gaaban min aluulayeyni labada hore sidaan duhurka waa kusoo barannay qadra nisfihimaa labada hore niskooda qiyaas la-eg saas saasay marka u kala yaryihi ilaa waxaan soo marnay duhurka laftiisa labada ragcadoodee hore baa dheer labada dambana nis bay ka gaaban yihin casarkana waa sidoo kaleeto casarka labadiisa dam labadiisa hore iyo duhurka labadiisa dambaa isku qiyaasa casarka labadiisa damb labadiisa hore iyo duhurka labadiisa dambe isku qiyaas bay noqonayaan waxaa ila dad xusuusantihiin duhurka markaan soo maraynay labada ragcadoodee dambe qadra khamsa cashrata aaya buu ku aqrin jiray soo ma casarkana labadiisa ragcadood intaan buu nabigu aqrin jiray sal alla alay wasalam casarka labadiisa ragcadood ee dambana way ka hooseynayaan oo nis bay ka hoos marayaan macnaa waxay noqonaysaa marka ilaa toddoba aayadood meelaasay noqonayaan macnaa ayib qadra ni- ha qadra nisfihimaa ayuu nabigu sal alla alay wasalam uu- ayuu aqrin jiray kaana wuxuu wuxuu ahaa yajcalu mid yeela alrakcatayni labadii ragcadood alakhiiratayni ee dambaysay aqsaro kuwa ka gaaban min aluulayeyni labada horay ka gaabnaan jira intee in leeg bay ka gaabnaayeen qadra nisfihimaa labada ragcadoodee hore niskooda qiyaas le-eg qadarkeediiyo qiyaasteeda intaasi iyuu- iyuu- iyuu ka gaab- iyay ka gaabnaan jireen macnaha ayuu ka gaabin jiray oo ka hoos marin jiray wa kaana xadiiskaana waxaa wariyey axmed iyo muslim baa wariyey wa kaana nabigu wuxuu aha sal alla alay wasalam yaqra' mid akhriya fiihimaa labada ragcadood dhexdooda bifaatixati lkitaabi buu akhrin jiray waa labada ragcadood ee dambe faatixada ayuu akhrin jiray bukhaari iyo muslim baa soo saaray wa kaana wuxuu ahaa yusmicuhum saxaabada mid maqashiya al aayata aayadda ayuu maqashin jiray axyaanan marmar saan duurkaba kusoo marnay marmar buu aayad iyo qiraa'ada kor intuu maaragtay u yara qaaday bay maqli jireen oo uu maqashin jiray nebigu sal lla lay wasalam bukhaari iyo muslim baa wariyay midana wayaqra-u wuxuu akhrin jiray nebigu sal lla lay wasalam casarka bisuwari suuradihii allatii suuradahaasoo dakarnaa aan sheegnay fii salaati duhri duhurka salaadiisaan kusoo sheegnay ah suuraduu aqrin jiray waa suuradihii un salaada duhurka aan kusoo marna wey macnaha sida masalan yani n wasamaa'i wataariq iyo wasamaa'i daati lburuuj iyo walleyli idaa yaksha iyo suuradaha wey ida samaa mushaqad iyo suuradahaasuu nabigu aqrin jiray sal alla alay slam waxaan kusoo marnay salaatulmaqribi maqribka salaadiisii ayuu baabu yahay wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay wasalam yaqra' mid akhriya fiihaa salaada maqribka dhexdeeda axyaanan marmar wuxuu akhrin jiray biqisaari lmufasali subca subca khamiisaad suuradihiisa gaagaaban Ah, suuradihiisa gaagaaban buu ku akhrin jiray nabigu sal lay wasalam marmar mar saasuu ahaa bukhaari iyo muslim baa wariyey xataa ilaa inahum iyagu kaanuu ay ahaayeen idaa goortii salluu ay tukadaan macahu nabiga la jirankiisa oo wasallama uu salaamo naqsado bihim iyaga salaaddii ka baxo insarafa mid uu gadoomo ayay ahaayeen axaduhum midkood baa gadoomi jira oo laaban jira walxaal innahu isagu la yubsiru uu arkayo mawaaqica nablihi leebkiisu meeshuu ku dhacayo meelaha uu ku dhacayo leebkiisu isagoo arkayo yacni nebigu sal lay wasalam mar salaada maqribka wuu dadejin jiro qiraa'ada wuu gaabin jiro wuxuu ku akhrin jiray subca khamiisaad suuradihiisa gaagaaban suuradihiisa gaagaaban macnaha waxa wey waa waa suuradaha ugu gaaban wey qur-aanka kuwaas macnaha waxay noqonayaan biqisaari lmufasali subca khamiisaad kuwiisa gaagaaban hade mar haddii qiraa'adii la gaabiyo suura salaada horaa looga baxaya marka salaada wuxuu ka bixi jiray markuu qa- gaabiyo qiraa'ada wuxuu ka bixi jiray xilli dhulku iftin yahay oo ruuxu markuu leeb gano leebkiisu meeshuu ku dhacay uu arki karo waa waqti macnaha iftiin ah macnaha waxa weye sa- saa unbay ku suuroobi karta wa ilaa hadduu dhulku mugdiyoobo leeb baad sheegaya xataa dhagax weyn haddaad turto meeluu ku dhacay ma arkaysa saasaa macnaha laga wada xataa ilaa inahum iyagu kaanuu ay ahaayeen idaa goortii salluu ay tukadaan macahu nabiga kala jirankiisa oo wasallama uu nabigu salaamo naqsada bihim iyaga uu la salaamo naqsado salaada ay ka- ay ka baxaan insarafa waxaa gadoomi jiray axadu midkood baa gadoomaya salaaddii buu ka baxaya way maanaa ka gadoomaya kasoo yani ka jeesanaya walxaal inahu isagu isaga oo la yubsiru arkaya mawaaqica nablihi leebkiisu meelaha uu ku dhacayo markuu gano isagoo arkaya ayuu salaada ka gadoomaya macnaha marka taasi waa bannaan tahay qiraa'ada in la gaabiyo iyadoo iftiin tahay salaada laga baxayay way bannaan tahay macnaa nabigu waa samayn jiray sal lla alay wasalam wa qara'a wuxuu akhriyay fii safarin safar dhexdii socdaal dhexdii isagoo ku jira wuxuu akhriyey bitiini wazaytuun fi rakcati thaaniyati ragcaddii labaad buu ku akhriyay suuratu tiin ayuu ku akhriyay ragcadda labaad mar uu socoto ahaa abu daawuudin atayaalisi iyo axmed baa soo saaray sanad saxiixa wa kaana nabigu wuxuu aha sal lla alay wasalam axyaanan marmar mar wuxuu ahaa yaqra-u mid akhriya bitiwaali lmufasali subca khamiisaad suuradihiisa dheerdheer wa awsaatihi iyo suuradihiisa dhexdhexe intaba marka nabigu wuxuu ku aqrin jiray subca khamiisaad oo qaaf ka bilowda ilaa birabbinaas saan soo marnay ayuu marna suuradihiisa dheerdheer ku aqrin jiray marna suuradihiisa gaagaaban marna suuradaha dhex- dhexda macnaha dhexdhexaadka ayib فكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة مر يقرأ مد أخريا بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سورة محمد أيو أخرنج ابن خزيمة يا طبراني يا مقدس بصوصة رسالة صحيحة مركا ما أها إيدو كما جرته مفصل كما جرته صوما سبعة خميسات كما جرته لأن قاف بوك بالأوضاء المعنى وتارة مرنا النبي كان مرة وتارة مرنا وحو أخرين شري بالطور سورة طور بو أخرين شري مرنا سورة طور بو نبي صلى الله عليه وسلم أخرين شري طيب بخاري مسلم باوري حديث كذا وتارة مرنا النبي بالمرسلات بو أخرين شري قرأ هو أخري بها مرسلات بو أخري سورة المرسلات في آخر الصلاة صلاتي وقدم بيسي وصلىها ونبي تكذا صلوات ربي وسلام عليه salaadii ugu dambaysay uu tukado ayuu wuxuu ku akhriyay suuratu lmursalaat xadiidka isagana waxaa soo saaray bukhaari baa soo saaray iyo muslim waana xadiidka umulfadli cabdullahi bn cabaas baa hooyadii ka warinay cabdullaahi bn cabaas ayaa wuxuu waxay maqashay hooyadii umulfadli ayaa waxay maqashay isagoo akrinaya suuratu lmursalaat oo ku tukanaya markaasaa waxay tidhi yaa bunaya والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إلهي بان قدرت السورة دا أد أخردي وحباد حسوسي إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب بيت وسورة دي أقدم بيسو النبي قو المغرب كو أخرنا يا أن مقلبت ابن حجر وحليه وحالك وحي كوضع قريقا لحديث يعني قريقا أيو كتوشيي guriga isagoo ku tujinayay yay salaadii ugu dambaysay ee maqrib ee uu nebigu tukado ayuu ku akhriyey waxaasaa uu u leeyahay nebigu salaad uu saxaabada tujiyo duhr baa ugu dambaysay sidaana wuxuu ku sugan tahay xadiidka isagana bukhaari ku sugan min xadiidi caaisha salaaddii ugu dambaysay nebigu saxaabada tujiya waxay ahayd duhur bay ahayd waa masaajidka laga wada amaa xadiidkan umulfadli waxaa laga wadaa guriga laga wadaa saas way macnaha ayib si labada xadiid macnaha loo jamciyo وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مرمر يقرأ مد أخري بطول الطوليين بطول الطوليين لبدا دير دير تأغو دير أيو أخرين شري لبدا دير دير وحي أو يقانين الأعراف ها. كان وحو أحيانا مرمر يقرأ مد أخري بطول الطوليين لبدا دير دير تأغو دير الأعراف بالغو داي في الركعتين لبدا ركعو دير دير أخرين شري لبدا ركعو دير مغرب كا ayuu acraaf nabigu ku aqrin jiray sal alay wasalam ayib xadiidkaa waxaa soo saaray bukhaari abu daawuud ibnu khusayma axmed saraaj ayaa soo saaray waa xadiid macnaha wax way sugan inuu nabigu sal alay wasalam suurat lacraaf ku akri tuula tuulayeyn waxaa la yidhahdaa tuulay tuulayeyn atuulayeyn muusan dhihin tuula tiwaal hadduu tuula tiwaal dhihi lahaa waxay noqon lahayd suurat lbaqara laakiin duulayeyn labay u yaqaaneen curfigooda labada ay u yaqaaneen waa suuratu alancaam iyo suuratu alacraaf labadoodana waxaa sii dheer acraaf baa sii dheer saasay ka wadaan macnaha ayib maxaa yeelay suuratu alacraaf bacda albaqara waa suuradda ugu dheer qur-aanka xagga aayadaha marka la yidhaha bacda albaqara suuradda u dheer waay xagga aayadaha marka laga tiriyo macnaha amaa xagga kelimaadka nisaa baa ka dheer ayib وكان احيانا يقرأ بطول الطولين marka duula tuulayeenka labada dheer dheer sida arjaxa waxa weeyaan suuratul a'raaf iyo suuratul an'am bay u yaqaaneen qolo waxay yiraahdeen suuratul maa'ida iyo yunus a'raaf wala sil ogoli laakiin talabaad baa lagu muransan an'am bay qoro yiraahdeen qolo waxay yiraahdeen maa'ida qolo waxay yiraahdeen yunus والصواب وحويان سيد الراجحة وسورة الأنعام مركة أنعام يعرفوا طيب مد دوضة درك بدنا وأعرفوا saasay ku imaanaysaa macnaha ayib xadiisku wuxuu ku tusayaa maqribka wakhtigiisu inuu dheer yahay khilaafan lishaaficiya shaaficiyada qowluljadiid inuu yahan umaan imaamu shaafici oo kutubta fiqiga ku yaal salaada maqribka wakhtigeedu waa gaaban yahay bay dhahan oo waxaa inta uu ruuxu laga aadaamayo oo ruuxu ka soo weyse qaadanayo oo laga aqimayo oo labada ragcadood laga tukanayo saddex ragcadood laga tukanayo kadibna laba ragcadood oo sunna laga tukanayo intaasuu maqribka waqtigiisu joogaa bay leeyihin intaa hadday dhaafto bas salaaddii maqribka waqtigeedi waa baxa waa qowl laga xoog badan yahay wasawaab salaada maqribka waxay ku eg tahay inta uu guduudku joogo maqribkii waa joogaa saas xadiis saxiixaasaa ku sugan marka waa qowl laga xoog badan yahay saa inay tahayna waxaa ku tusaya nebigu sal lla alay waslam suuratu alacraaf labada ragcadood muusan ku wada tukadeen maxaa yeele waxaa imaanaysa inay salaadii qaar ka mida waqtigii ka baxdo marka waaba markana salaad in la oo dheer loo tusay marna wuxuu yaqbarna akhrin suuradu akhtayn ku akhrikiis wari yani faaluqada alqabu yatil kasada lagu sunnada ku aqrin darqal bay lagu to ah baab maghrib ti salaad sadeed darqalada quraan ayaa ma fi sunnadi baa ka wixirana wax qabli ka hor soo wallahu yur lu maghrib salb lal sallu lima kort maghrib kada kada di do marada baa labada labada dal mal baa asla qara'ha hada akhrin ya firun qul النبي قرنا سورة كعب سورة الرسول سيتي ابن الرسول لا تدي آخرين النبي عليه في رحلة دورة أوضر آخرين مطل معك ولدي وحكي قارن شرم أي أحسوس كان مرمد آخرية وحو آخرين شري وكان وحو النبي صلى الله عليه وسلم تارة مر كان وحو النبي صلى الله عليه وسلم تارة مر يقرأ مد آخرية بالشمس وضحاها إيا وأشباهها أشباهها كوى لمدك كوى أؤك oo min asuwari suuradaha washamsi waduxaha kuwa u eg waxaa laga wadaa bimacnaa kuwa xagga tirada aayadaha iyo gaabnida iyo dheerida kala eg saasaa laga wadaa suuradaha noocaasoo kale abuu nabiga ahran jira sal ly slm axmed iyo tirmidi ayaa soo saaray wuuna taxsiiniyay alimaamu tirmidi wa taaratan marna nabigu wuxuu ka wa taaratan marna yaqra' taaratan oo dhan haddaad aragtaan yaqra' haddayna ka dambayna yaqra' daba dhiga saas macnaha wuu iska gooyey sheekhu wuxuu u goynayaa calashaani yani hadalkuu rabaa inuu gaabiyo wa taaratan marna yaqra'u wuxuu akrin jiray wey biida asamaau nshaqat buu akrin jiray ida asamaau nshaqat wa kaana wuxuu ahaa yasjudu mid sujuuda bihaa ida asamaau nshaqat wuu ku sujuudi jiray mees meesha sujuudda marka la soo gaadho nebigu waa sujuudi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiiskaana waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim iyo anasaa'i baa soo saaray wa qara'a nebigu waa akhriyey maratan mar wuxuu akhriyey fii safarin socdaal dhexdii bitiini wazaytuun buu akhriyey fi rakcati aluulaa ragcadda hore ee salaada cisha ragcadda hore wuxuu ku akhriyey suuratu tiin isagoo socotaa nebigu sal lla lay waslam xadiidkeeda waxaa wariyey bukhaari iyo muslim iyo anasaa'i baa sidoo kale soo saaray wa nahaa nebigu waa reebay sal lla lay wasalam can itaalati alqiraa'ati qiraa'ada dheeraynteeda fiihaa cishaha dhexdiisa in la dheereeyo ooyuu ka reebay wuxuu ka reebay imaamka sida xadiiskuna tusayo imaamkaa loo diiday maadaama uu dadka tujinayo in uu dadka ku dheereeyo qiraa'ada ama ruux hadduu goonidiisa u tukanayo inuu dheereeyo taas lama diido marka meeshaas wanaha can itaalati alqiraa'ati fiiha binisba lilimaam wey macnaha ayib wadalika kaasina xiina waqtigii wey xiina waqtigii weeye sallaa uu tujiyey mucaad ibnu jabalin markuu tujiyey liasxaabihi asxaabtiisa alcishaaa salaada cisho markuu tujiyey wey oo fadawala uu dheereeyey calayhim dushooda qiraa'adii uu ku dheereeyey oo fansarafa uu gadoomay rajulu nin oo min al ansaari reer ansaareed ka mida ayaa gadoomay fa sallaa markaasuu tuka intuu durkayoo xagga u baxay buu goonidiisaga tukaday fa ukhbira waa loo sheegay mucaadun mucaad baa loo sheegay canhu ninkii reer ansaareed xaggiisa ninkii baa wax looga sheegay waxaa layihi nin baa kaa goostay salaadiio intuu dhammaystay iska tegey fa qaala markaasaa wuxu uhi mucaad innahu isagu munaafiqun waa munaafiq maxaa yeele salaada jamaacada in laga dibdhaco munaafiqiinta unbaa lagu yaqaanay waa ka cabdullahi ibn mascuud odhanaya yani waxaan garanayaa buu yihi iyadoo salaada jamaacada ayna ka dibdhicin ilaa munaafiqun macluumu nifaaq nin munaafiqo la yaqaano munaafiqnimadiisa mooyaane cid kale iyadoo salaada cish ayna ka maqnanin jamaacada macnaha saas weyaan yani salaada jamaacada ruuxa ka maqnaadaayey laa shaka khasla min anifaaq baa ku jirta خصل من النفاق المنافقين ما كنت معنا ساسويا فقال وحول إنه منافق هدوسا معذور هين هدوسا معذور هدو معذور يا ماشي هدو هدو معذور هاي وماشي هذا لكن هدوسا معذور هين ولازم صلاة الجماعة إلى يمات ومساجد القصد كان عائل المساجد مع الوردز هذه قرية لسكيتو كان كري ساسويا النبي صلى الله عليه وسلم وحول ذاتك قرية كنت كني أما هوتيلada iyo loojiska iyo meelaha waa la mid suuqyada iyo kuwa ku tukanaya waxaan dabcay buu nabi sal alay wasalam in aan salaada dadka gala intaan idhaahdo oon rag ka haysto qoryo soo gura aan idhahdo xagal qoryo ah guryahooda intaan ugu tago inaan ku gubaan damcay buu nabi sal lay waslm dumarkii caruurtu haddayna ahaynna waaban gubi lahaa buu nebi uri sal lla alay slam saas weyaan marka wadaadadii yidhi wasalaatu aljamaacati sunnatu mu'akadatun way gafeen waa khalad wasawaab salaatu aljamaacati waajibun cayniyun saas haddayna waajib cayniya ahaynna xilliga dagaalka ku jira lagu jiraa layska dhaafi lahaa soo ma oo la dhihi laha nin walba goonidaada utu waidaa qumta fiihim وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك هل كاسا لغو دافي واي يدو دغال لغو جيرا لدين واي oo la yiri ilaa wa ilaa jamaa ku tukada adigoo marka magaalo joogo iska degan oo barwaaqaysan oo caafimaad qaba gurigaan ku tukanaya warka ayaa ka yeelay xasaanay ma xas saasiyan kutubta fiqigu wax badan bay naga lumiyeen kutubta fiqigu khayrkoodu waa badan yahay laakiin haddana meelo fara badan oo shariicadu adkaysay bay fududeeyeen tan oo kala kamid sunnatun mu'akadatun baa lagu leeyahy soomaaligiina haddii la yidhi waa sunno hata sunno soo iska caadi maaha buu ku leeyahy waaba ka dhaqaaqay saas macana ayib faqaala wuxuu uhi inahu isagu munaafiqun wey walamaa goortii balaqa uu gaadhay daalika arrinkaasi markuu gaadhay hadalkaa mucaadwi alrajula ninkii markuu gaadhay dakhala wuu galay calaa rasuulillahi sal lay slam rasuul alla yuu usoo galay wiilkii baa usoo galay ninkii ree ansaareed dakhala ninkii waa soo galay calaa rasuulilahi sal lay slm rasuulka dushiisa usoo galay fa ahbarhu waa u warramay maa shaygii qaala uu yidhi mucaadun mucaad wuxuu uu yidhi fa qaala lahu nabiyu nebigu wuxuu ku yihi sal lay waslam mucaad wuxuu yidhi buu u sheegayoo yani salaadii inuu ku dheereeyeyna wuu sheegay munaafiqnimaduu ku sheegayna wuu sheegay fa qaala lahu nabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam qaala wuxuu yidhi lahu mucaad annabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam aturiidu ma waxaad doonaysaa mucaadow an takuuna inaad ahaato fataanan mid fitno badan yaa mucaadu mucaadu mid fitno badan oo fitnayn badan oo dadka diinta ka fitneeyo ka eriya masaa inaad noqotaa doonaysa idaa amamta annaasa dadka haddaad imaam u noqoto tujiso faqra' waxaad akhridaa bishamsi wa duxaaha wasabbix isma rabbika alaclaa waqra' bismi rabbik walleyli idaa yaksha suuradaha akhri maxaa yeelay fainahu amar yashaani yusallii waxaa tukanaya waraa'aka gadaashaada waxaa ku tukanaya alkabiiru mid weyn oo da-a oon xamili karayninba taagnidan badan wadaciifu mid tabar daran ama xanuun buu la tabardaran yahay ama sidiisuba u tabardaran yahay wadulxaajati iyo mid dan u saaxiiba miday dani ka fakanayso xoolaa ka fakanaya hantibaa ka fakanaysa yani waxa weye dan kaluu leeyahay mid dan lana waa kugu daba tukanaya oo dantiisii inuu yani gaadho doonaya mid tabar daranna waa kugu daba tukanaya oday weyna waa kugu daba tukanaya saas daraaddeed dadka salaada ka fududa salaatu lfajri iyadoo aan soo marnay salaatu lfajri nebigu sal lla lay waslam haaliban wuu dheeran jiray yani wax way qiraa'ada salaatuleyli habeenka salaadiisii buu baab u yahay xaggaa waxaynu kusoo inugu soo maray oo meeshan taata ay isku yara dhow yihiin aljahru walisraaru fi lqiraa'ati fi salaati lleyl soo marna akrinta oo lala jahro ama hoos loo akriyo salaatuleylka dhexdeeda tanna salaatuleylka maxaa muxuu nabigu ku akrin jiray tanaa ka yara guda weyn lakin waa isku dhowyin salaatuleyli habeenka salaadiisii wuu baabu yahay salaatuleyl haddaad maqasho habeenkii salaada la tukado o dhan baa soo gelaysa ayib witirkana gooni buu keeni doonaa witirka waa ragcadaha tirada isdheer ah ee salaada habeenkii lagu khatimo waxay noqon karaan hal ragcaday noqon karta saddex bay noqon karaan shan bay noqon karaan toddobay noqon karaan sagaal bay noqon karaan tirada isdhe ragcadaha lagu khatima la yidhaha amaa salaatuleyl haddaad maqasho way ka guda weynta habeenkii salaada la tukado o dhan baa la dhahaa haddaad taraawiix dhahdo waa iyadii tahajud haddaad dhahdo waa iyadii kulli waa iyada wa kaana nebigu wuxuu sal lay wasalam rubamaa jahara inuu la jahro bilqiraa'ati rubamaa jahara yani marmar buu wuxuu la jahri jiray bilqiraa'ati akhrinta fiihaa salaada salaatuleylka dhexdeeda wa rubamaa waxaa laga yaabaa kaana nebigu ala sl lay sl rubamaa in laga yaabo jahra inuu la jahro bilqiraa'ati fiiha salaatuleylka dhexdeeda wa rubamaa waxaa laga yaabaa asara inuu siraysto qiraa'adii oo hoos u akri idinma qorayo baabka dhan xagee ka bilaabay xagga horena wuu kusoo sheegay haddana wuu soo celiyey intaa yartaan baa idinka maqan xaggaha hore waxaan kusoo marnay wa ama fi salaati alleyli fa kaana taaratan yusiru wa taaratan yajharu samayna soo mar cuntiyon taqriiban wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal alay wasalam rubamaa jahara rubamaa in laga yaabo jahara inuu la jahro bilqiraa'ati fiiha salaatuleylka dhexeeda wa rubamaa waxaa laga yaabaa asara inuu siraysto mar marna waa siraysanaya marna kor buu akrin jiray waa soo marnay taa iyada ah nasaa-i baa xadiidkaa wariyay bisanadin saxiix waxaan soo marnay yacni in uu ay nebigu sal lla alay wasalam uu yidhi dhexdhexaad ka dhiga soo ma cumar iyo abubakr qisadiis soo ma garanaysaan ayib taa halkaasaan kusoo marnay yaqsuru wuu dheerayn jiray nebigu sal lla alay waslam alqiraa'ata akhrinta fiihaa salaatuleylka dhexdeeda taaratan marmar buu dheerayn jiray wa yuiiluha yaqsuruha dheh wuu gaabin jiray yaqsuru wuu gaabin jiray alqiraa'ata akhrinta fiihaa salaatuleylka dhexdeeda taaratan mar wuu gaabin jiray wa yudiiluhaa qiraa'adii wuu dheerayn jiray axyaanan marna wmarna wuu dheerayn jiray wa yubaaliqu wuu ku xeel dheeraan jiray fii idaalatihaa qiraa'ada dheeraynteeda axyaanan marmar ukhraa oo kale marmar kalena dheeraynba ma ahe wuu ku sii xeel dheeraan jiray macnaha xataa qaala ilaa uu yidhi cabdullaahi bni mascuudin radia allahu canhu ilaa uu yidhi sallaytu waan tukaday maca annabiy nebiga la jirankiisaan tukaday sal ly slam leylatan habeen falam yazal kamuusan zuulin nebigu qaa'iman inuu taagan yahay xataa hamamtu ilaa aan damcay biamrin arrin suu-in oo xun ilaa arrin xun igu soo dhacay taagnidii buu ku dheereeyey si uusan filayn markaasuu daalay qalbigayga waxaa kusoo dhacday bu yhi arrin aan fiicnay maxay ahay qiila waxaa la yidhi cbdullahi bn mascuud waxaa lagu yidhi wamaa hamamta maxaad damcday maxaad doontay inaad samayso qaala wuxuu yidhi hamamtu waxaan damcay an aqcuda inaan fadhiisto oo waadana nabiya nebiga aan iskaga tago yacni inaan taagnadiisa intaan iska fadhiisto aan salaadiisaba iskaga tagaan damcay bu yidhi macnaha yaa qalbiga igaga soo dhacday waa daalay macnaha bukhaari iyo muslim baa xadiidkaa soo saaray ayib ayib hamamtu waxaan damcay buu yihi oon hamiyey an aqcuda inaan fadhiisto oo waadara aan ka tago annabiya nebiga sal lla lay wasalam saas way macnaa marka waxaad garan kartaa cabdullaahi bni mascuud meeshuu ku daalay inay tahay meel yacni qur-aan aan caadi ahayn lagu akriyo soo ma maxaa yeelay saxaabadda ridwaanullahi calayhim laftooda qiyaamkooda aada buu dheeraan jiray ayib taasay kutusaysaa marka ilaa waata riwaayada kaleba odhanaysa nebigu sal lla lay slam wuu taagnaan jiray ilaa ay lugihiisu dildilacaan ilaa lugihiisu ay dilacaan caaisha xadiiskeedii markii dambe dhihi jirtay nebi allo ilaahay baa kuu dambi dhaafay ma naftaada u turtay nebigu dhihi jiray sal lla lay slam afalaa akuunu cabdan shakuuran uu nebigu dhihi jiray sal lla lay slam marka salaadda nebigu aad bay u dheeraan jirtay wa qaala xudayfatu bnulyamaan wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday maca annabiy nebiga la jirankiisa sal lla lay waslam daata leylatin habeen faftataxa nebigu wuxuu furfurtoo bilowday albaqarata suuratu lbaqara faqultu waxaan idhi naftiisuu ku leeyahy waxaan isiri buuhi yarkacu wuxuu ku rukuci doonaa cinda almi'ati boqolka aayadood agtooda malaha boqol markuu gaadho rukuuci doona baan isri buui uma madaa waa ka socday buui boqolkii markuu aayaddii boqolaad soo gaadhay oon islahaa waa rukuucaya waaba dhaafay buui faqultu waxaan idhi yidhi haddana oon naftayda ku idhi yusallii malaha wuu ku tukani bihaa suuradda fii rakcatayni laba ragcadood buu ku tukan doonaa malaha suuradduu qaybin doonaayo wuxuu rabaa inuu qaybta horena hal ragcad ku tukado qaybta dambana hal ragcad fa madaa waaba ka socday buui faqultu waxaan idhi yarkacu wuu rukuuci doonaa bihaa faqultu waxaan idhi oon is idhi yarkacu malaha wuu rukuuci doonaa bihaa suuradduu ku rukuuci doonaa markuu dhammeeyo malaha markuu dhammeeyu hal ragcaduu ku tukan rabaa suuradda markaa waa dhammeeyey ma rukuuceen uma iftataxa wuxuu bilowday buuhi annisaaa suuratu nisaa buu bilaabiy fa qara'aha waa akriyey hadi markaa halkaasuu ku rukuuci doonaa warkeedu waa hadhay halkaasuu ku hadhay uma iftataxa nabigu wuxuu bilowday annisaa ayuu furfurtay faqara'aha waa akhriyay uma iftataxa haddana wuxuu furfurtay markuu nise dhammeeyey aala cimraan ayuu nabigu furfurtay sal ly wasalam faqara'aha waa akhriyey saddexda suuradood macnaa waxau dheer dheer wey waa hal ragcada yaqra'u haddana waa akhriyay caadi uma akhrinayo yaqra'u wuu akhrinayaa nabigu sal l yaqra'u xaalo uu akhrinayo suuradaha iyagaa mutarasilan isagoo tartiibinaya si degan oo kaadsoon buu akrinaya kaadsiyoon tarasulka saasa la yidhaha tartiib iyo deganaansho ku akrinay idaa mara idaa goortii mara uu maro biaayatin aayad markuu soo maro aayaddaasoo fiihaa dhexdeeda tasbiixun ay tahay sabaxa waa tasbiixsanaya aayad tasbiixda ka hadlaysay ilaahay weynayntiisa markuu soo maro subxaana allah buu leeyahay nabigu sal alay slam waidaa mara hadduu soo maro bisu'aalin su-aal hadduu soo maro sa'ala waa weydiinaya waa diisanaya macnaha yani markii aayad wax iweydiista leh oo addoommada amraysa inay ilaahay weydiistaan oo baryaan uu marana wuu weydiisanaya ilahay buu wax weydiisanaya yani yani qur-aanku akrinaya waxaa ku dhex jira su-aalaha ku dhex jira ayb iyo maangeliyoon iyo tasbiixooyin waidaa mara hadduu soo maro bisu'aalinna sa'ala waa weydiisanaya waidaa mara hadduu soo maro bitacawudin magangal aayaddu wax ka magangalala ilahay ilahay magangala sheegaysa ytacawada ilahay buu magangalaya ilaahay khalqiga sharkiisa iyo dhib iyo cadaab iyo ka magangala aayado saale hadday soo marana ilaahay buu magangelayaa nabigu sal lay slam uma markaa kadib ayuu rakaca nabigu rukuucay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh alxadiid ay iqra' ilxadiida wey ama atmim alxadiid xadiidka dhamaystir wey xadiidkaa waxaa soo saaray muslim iyo nasaa-i baa soo saaray muslim iyo nasaa-i ayaa soo saaray hal ragcaduu saddex ayo suuradood nabigu tukaday sal lay slm ayib hadduu ku tukaday bal ka warran marka salaadda inteedii kaleto salaadda inteeda kale o dhan waa laabanta saas weeyaan ayib xadiidku wuxuu inoo faa-ideynayaa faa-iide jaanibiya laga faa-idaysanaya oo ah ruuxu markuu qur-aanka ku tukanayo tartiibka ay suuraduhu misxafka cismaaniga ugu tartiibsan yihiin in la ilaaliyo laazim ah way fiican tahay waa sida fiican ragcadda hore intaad ku tukato qul huwalle baati dambana waxaad ka dhigi kartaa inaa cadayn laazim ma aha inaad midda hore suurad hore ka dhigto midda dambana suurad ka dambaysa aad ka dhigto limaada lianna nebigu sal lay wasalam wuxuu akhriyey suurat lbaqara suurat lbaqara misxafka cumaaniga maxaa ku xigta aali cimraan baa ku xigta soo ma waa ka badan nisaa buu nabigu akhriyay sal lay slm aali cimraan buu dib ugu soo noqo marka waa la akrin kara mushkilo ma leh maxaa yeelay tartiibkan misxafka suuradaha la tartiibiyey waa ijtihaadu saxaaba cumaan baa tartiibiyey cabdullahi bn mascuud misxafkiisuna qaab kalu u tartiibsanaaba oon tartiibkan sidan hadda suuraddu ay isugu xigaan aan ahayn marka waxba laazima laakiin way fiican tahay saas leyi wa qara'a wuxuu akhriyey nebigu sal lay slam leylatan habeen buu akhriyey walxaal huwa nebigu wajicun uu yahay mid xanuunsanaya waxa uu akhriyey asabca toddobada adtiwaala ee dheerdheer toddobada suuradood ee dheerdheer buu nebigu sal lay slam hal habeen akhriyey weliba isagoo jiran oo xanuunsanaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas way macnaha toddobada dheerdheeri waxa weeye waa suuratu lbaqara ali cimraan nisaa maa-ida ancaam acraaf iyo tawba wey waa wax ku dhow ilaa toban juz ulu lquraan bay ku dhowda ulu lquraan yani qur-aanka saddex meelood marka meel ka mid saas weya ayib xadiiskaa waxaa wariyey baanu idhi abu yacla iyo xaakim wuuna saxiix yeelay alimaamu dahabina wuu ku waafaqay caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi wamaa culima wa kaana nebigu wuxu sal lay slam axyaanan marmar yaqra-u mid akhriya fii kulli rakcatin ragcad walba wuxuu ku akhrin jiray bisuuratin suurad ayuu ku akhrin jiray oo minhaa toddobada dheerdheer ka mida minhaa toddobada dheerdheer ka mida macnaha ayib abu daawuud iyo nasaa-i baa soo saaray sanad saxiixa macnaha waxa weye ragcad walba ragcad wuxuu ku tukanayaa suurat lbaqara ta labaadna ali cimraan ta saddexaadna suurat nisa yani suurad walba oo dheerba hal ragcad buu nabigu ku tukan jiray oo marbuu sidaa samayn jiray nabigu sal lay waslam wamaa culima lama ogaanin annahu nebigu sal lay waslam qaraa lama ogaaninoo lama soo guurin wey annahu nebigu qaraa inuu akhriyey alqur'aana qur-aanka inuu akhriyey kullahu dhammaantii fii leylatin hal habeen dhexdiisa qatu weligii weligii hal habeen gudihii inuu qur-aanka dhammeeyey lama soo guurinin lagamana ogaanin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib bal iskaba dhaaf xadiidkaa waxaa wariyey muslim iyo abu daawuud inayna saxaabadu haynin nebiga oo habeen dhexdiisa qur-aanka o dhan ku dhameeyey ayib wadaad waxaan garanayaa lix sac gudihiisa qur-aanka ku dhamayn jir lix sac yaani waxa weye intuu baska sii saarayn buu bilaabay magaaladu ku socday markuu taagoo lix sac loo socdana qur-aankii waaba dhameeyey ma waxbuu saxay ninkaasi mise waxbuu qalday waxbuu qalday waxbuu qalday limaada lianna hadyigii nebiguu khilaafay salawatu rabbi wasalamu caleyh ayib bal iskaba dhaaf inuu nebigu hal habeen ku akriyey inahu nebigu sal lay slam lam yarda raali raalli ma noqonin daalika arrinkaa oo qur-aankaoo hal habeen lagu dhammeeyo ah raalli ugamuusan noqonin licabdillaahi bni camrin radia allahu canhu cabdullaahi bni camr nebigu uma ogolaanin raallina ugama noqonin xiina wakhtigii qaala uu yidhi nebigu sal alay waslam lahu cabdulaahi ibnu camr ibni caas markuu nebigu ku yidhi iqra aqri buu nebigu yidhi sal alay waslam cabdullahi ibni camr ninkii dadaalka badnaa wey ninkii ijtihaadka badnaa oo salaadeedis salaadiisa iyo qiraa'adiisa iyo aad yani waxa way u badnaa wey cabid buu ahaan jiray xiina waktigii qaala uu yidhi nebigu sal alay slam lahu isaga uu ku yidhi iqra aqri buu nebigu yidhi sal alay slam alqur'aanka alqur'aana qur-aanka aqri fii kulli shahrin bil walba dhexdeed bishiiba hal mar dhammee maalinkiiba hal juz aqriba qaala wuxuu yidhi sidaa markuu nebigu ku yidhi qaala cabdullaahi wuxuu yidhi qultu waxaan idhi innii anigu ajidu waxaan helayaa nebi allow quwatan xoog baan helayaa awood intaa ka badan baan leeyahay juz ka badan maalinkii waan akrin karaa bil ka yar baan qur-aan ku dhammayn karaa qaala nebigu wuxuu yidhi sal lay slam faqra'hu akhri marka fii cishriina labaatan dhexdooda leylatan oo habeen labaatankii habeenba hal mar dhammee qur-aanka oo khatin qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi innii anigu ajidu waxaan helayaa quwatan xoog intaa waa ka xoog badnaa nebi allo hala ii kordhiyo qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam faqra akri fii sabcin toddoba beri dhexdooda ku akri toddobaadkiiba hal mar dhammee walaa tasid hana ka ziyaadinin calaa dalika arrinkaa dushiisa intaa ha ka badin ayib yani maalinkiiba marka waxay noqonaysaa sub soo ma subca bay noqonaysaa marka ayib wuxuu nabigu ku yuri sal lay waslam marka yani walaa tazid calaa dalika arrinkaa ha ka badin bukhaari iyo muslim baa wariya xadiiskaas uma markaa kadib cabdullaahi intaa kagama hadhin arrintii weli wuxuu rabaa in muddo intaa ka gaaban la siiyo uma kadibna rakhasa wuu u fududeeyey lahu nebigu waa u ruqseeyey wuxuu u ruqseeyey an yaqraa inuu an yaqraa inuu an yaqra'ahu qur-aanka inuu akriyo fii khamsin shan beri dhexdood inuu ku akriyo toddobaadkiibuu ka sheegtay laba beri baa laga gooyey shan baa loo soo reebay shantaa baa la yidhi qur-aan ku khatin uma haddana intii muusan ku joogsanin waa nin dhallinyara oo xamaasaysan oo aada xiise u hayo wey uma kadibna rakhasa waa ruqseeyey lahu isaga wuxuu u ruqseeyey nebigu sal lay slam an yaqra'ahu qur-aanka inuu akriyo an yaqra'ahu qur-aanka inuu akriyo fii halaatin saddex beri dhexdooda inuu ku akriyo saddexdii beriba hal mar dhammeyba ayib xadiidkaana bukhaari iyo axmed baa soo saaray ka horena nasaa-i iyo tirmidi baa soo saaray wuuna saxiixiyey saddexdaa beri baa mar saddexdaa beri baa ugu dambeysay intaa wax ka hoosaysoo loo ogolaaday ma jiro bal iskaba dhaaf wanahaahu nebigu waa ka reebay cabdullaahi bni camr bni caas wuxuu ka reebay an yaqra'ahu qur-aanka inuu akriyo fii aqallo wax ka yar min daalika saddexdaa wax ka yar inuu qur-aanka ku dhammeeyo wa callala nebiguna waa cileeyey daalika arrinkaa wuxuu ku cileeyey fii qowlihi odhaahdiisa fii qowlihi nebiga odhaahdiisa lahu uu cabdullaahi ku yidhi maxaa saddexda beri ka yar in qur-aanka loo lagu dhammeeyo loo diiday nebigu waa cileeyey xikmadda ku jirtaiyo cillada ayuu u sheegay cabdullahi bni camr bni caas markuu yidhi wa callala nebigu waa cileeyey oo cilladiiyo xikmadda ku jirtuu sheegay daalika arrinka fii qowlihi ayuu ku cileeyey odhaahdiisa nebigu uu yidhi lahu cabdullaahi uu ku yidhi man qara'a alqur'aana man ciddii qara'a akhrida alqur'aana qur-aanka akhrida fii aqallo wax ka yar min halaatin saddex wax ka yar ruuxii qur-aanka ku akhriya lam yafqahhu ma uusan fahmin saasuu nabigu uri sal lay waslam wa fii lafdin wuxuu ahaa kaa waxaa wariyey axmed baa wariyey sanad saxiix wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa laa yafqahu ma fahman ma fahmo man ciddii qara'a akhrida alqur'aana qur-aanka ciddii akhrida fii aqallo wax ka yar min halaatin saddex beri saddex habeen wax ka yar ruuxii qur-aanka ku dhammeeyey waxba muusan ka fahmin ayib qur-aankana maxaa loo soo dejiyey in la fahmo sooma liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakaruu ululalbaab afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka tadabbur iyo faham baa loo soo dejiyay macnihiisa in la dhuuxo markaa kadibna ay ka dhalato tadakur iyo in lagu dhaqmo ruuxu waana qaato qalbigiisu cabsado oo dhaqan uu ka ratibmo saasaa loogu talagalay amaa iska didiyo dhammeedu macno weyn ma keenayso iska didi wataan soo marnay haddan ka haddi shicri qur-aanka ha u akriyina sida gabayga loo didiyo kale qur-aanka ha u didinin gabaygaan isaga loo naxariisanin oo un dabada laga maraa gabay maaha qur-aanku waxaa la doonayaa in aada si tartiib ah aada qur-aanka u akrido oo aada macnaha wax weeyaan haddaad tartiib u akrido fahamkiisi iyo fiqhigiisana aada raadiso ma dhici karto inaad saddex beri ku dhammayso ninkii saddex beri ku dhammeeyey waa ninuu lafdiga caydhiyey oo intuu dabada ka marayo macnaha waxway dabada ka eriyey kadibna macnaa dhanka kale uga baxay oo dantiisa ugu weyne ay tahay uun halkan ka bilow oo aakhirka uun tag wax kaloo intaa ka badan oo uu ujeeddoo wato ma jirto saas macnaa taa waa laga fiican yahay marka nahyigaasaa ku soo arooray uma kadibna callala nebigu waa cileeyey sal lla alay wasalam callala halkaa ma idiin qoraya uma callala fii qawlihi lahu mise wuxuu idiin qorayaa uma fii qawlihi lahu hadduusan idiin qorin xataa callala ku jirta meeshaas hadalku saasuu ku hagaagay uma kadibna callala nebigu waa cileeyey fii qawli xagga horay ku cadsantay callalada horay ku cadsantay callala dalika fii qawlihi uma fii qawlihi buu ku cileeyey waa laba cillo saas weyaan mar wuxuu ku cileeyey saddex beri oo qur-aanka lagu dhammeeyo waxaa ka dhalanaysa faham la-aan iyo fiqhi la-aan mar labaad buu nebigu cileeyey sal lla alay waslam uma haddana callala nebigu waa cileeyey arrintaa iyada ah fii qowlihi odhaahdiisuu ku cileeyey lahu uu cabdullaahi ku yidhi fa inna likulli caabidin shira walikulli shiratin fatra fa inna likulli caabidin mid kastoo cibaadaysanaya waxaa u sugnaaday shiratun xiiso iyo nashaad shirada waxaa la yidhahdaa alxiddatu fi lumuur baa la yidhahda xiisaha markaad arrinta u hayso xiiso iyo nashaad iyo firfircooni iyo markaad u hayso doonayso naftaadu rabto ayaa waxaa la yidhahdaa yani yani shira la yidhahdaa shira ayib fa inna likulli caabidin mid kastoo cibaadaysanaya waxaa u sugnaatay shiratun baa u sugnaatay xiiso markuu cibaadada bilaabo cibaadadii xiisu u hayaa nashaad buu u hayaa firfircooni buu u hayaa nin kasta oo arrin dhex gala oo cibaado dhex galaayo taa waa leey walikulli shiratin xiise walbana waxaa u sugnaatay fatratun degid iyo xasilid xiise walbana waa dhammaadaa oo wuu xasilaa oo karaarkii iyo nashaadkii waa soo degaa soo ma saas weyaan hadda bal u fiirso markaan bilaabaynay salaada taraawiixda iyo ramadaanka iyo hadda markaad isu fiirsato farqi weyn baa kuu dhexeeya maalinba waad soo dabcaysay maalinba waad soo dabcaysay saas weyaan shayga xiisaa marka hore lagu bilaaba xiisuhu marka waa hoos buu usoo dhacaa hoos buu u dhacaa macna ayib walikulli shiratin xiise walba waxaa u sugnaaday fatratun qabow ama go-id ama xasilid inta waa la dhihi karaa fa imaa ilaa sunnatin dadku laba mid wey marka hore markii xiisuhu uu meel kula gaadho meel sare kula tago ood hoosu dhac bilowdo marka hoos aada usoo dhacdo hoosu dhacaasi dadka qaarna sunnadii kama hoos dhacaan qaarna sunnada intuu la dhaafo hoosudhacu buu bidco la aadaa nebigu marka wuxuu leeyahay fa imaa ilaa sunnatin fa imaa an yaftara inuu ruuxu u xasilo ama uu u qaboobo ilaa sunnatin sunno intii ka ah markii xiisihii kaa soo dhammaado inaad sunno ku ekaato oo sunnadii aadan hoos uga dhicin wa imaa ilaa bidcatin ama bidco xaggeeda inuu ruuxu u xasilo uu xagga bidco u dhaco oo inta fatradii ay hoos usoo dhaxan shiradii iyo xiisihii intuu soo dhaco sunnadii la dhaafo bidco markaa inuu la gaadho wa imaa ilaa bidcatin iyo bidco xaggeeda inuu la aado uu xaggeeda ula xasilo ayib labadaa mid wey faman ciddii kaanat ay ahaato fatratuhu fatradiisu xasilkiisa iyo xiise dhiciisu ruuxii uu ahaado ilaa sunnatin sunno intii ka faqad ihtadaa waa hanuunay saas weyaan waa hanuunay markii hore meel saruu garaacayay habeenkii wuxuu tukadaa suurado dheerdheer iyo wuxuu ku tukadaa maalan koo iyo tobanna saddex iyo toban ragcadood buu tukadaa waa wadi waayey waa soo dhacay markuu soo dhacay kama hoos dhicin witirkii kama tegin witirkii kama tegin waa sunna tii hore meeshii hore uu yacni ay xiisuhu kula tegey hoos baad uga soo dhacday laakiin weli sunnadii maadan ka bixin sunnadii baad weli ku jirtaa macnaha faqad ihtadaa waa hanuunay buu nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu calayh waman ciddii kaanad ay ahaatee fatratuhu xasilkiisa iyo qabowgiisu iyo xiise dhiciisu ilaa gayri daalika kaa waxaan ahayn sunnada waxaan ahayn xaggeeda ruuxii u xiise dhacay faqad halaka waa halaagsamay buu nabigu uri sal alay waslam oo waxay noqonaysaa marka intay sunnadii kaala tagto oo dariiqadii nebiga kaala baxdo marka dambe caajiskii iyo xiise dhacu inuu kula gaadho inaad waajibaadkiiba dayacdo saas maanaa soonkii waajibkaa iyo yani waxa way salaadii waajibkaa ila mar bay saa kuusii wada halkaa kula tegi soo ma mar bay ruux halkaa la tagtaa ruux wada arkaysaa macnaha fiicnaa oo wadaad ahaa oo qiimo lahaa oo dadaali jiray oo sunanka ku dadaali jiray oo salaaddii ka tegay soo ma xiisihii baa wuxuu la dhacay yacni waxa weye sunnadii nebiga intuu kala hoos maray buu meel kale la aaday waajibaadkii inuu ka tago uu la gaadhay kaas wey marka faqad halaka waa halaagsamay buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalam caleyh ruuxaasi macna axmed iyo ibn xibbaan baa soo saaray saxiixiisa ku wariyey marka nebigu sal lla lay slam macnaha cabdullaahi bni camr ibni caas wuxuu u tilmaamayaa hadda nin dhallinyaro ah oo xiisaysan oo xoog iyo dhallinyaronaba ku jirtaa tahay laakiin mar waxaad gaadhi doontaa xiisahani kaa dhammaan doona ama da' baa ku taaban doonta ama mashaakil iyo arrimo kalea kugu imaan doona sidaas daraaddeed yacni waxa weeyaan xiisahan faraha badan iska yeelayoo ha isku badinin saasuu nebigu lehy salawatu rabbi waslamu caleyh oo ficlan tii nebigu uu sheegayay baa dhacday cabdullaahi bni camr bni caas markuu weynaaday oo uu duqoobay oo arrintii uu wadi waayey arrin nebi maxamed uu ku ogaa inuu ka tagana ay ku cuslaatay si uu yeelu garan waayo waxaad nebiga isku ogeydayn ma dayn kartid ma dayn kartid wadidiina waa ku cuslaatayo da' baa qabatay markaasu wuxuu leeyahay alla shallaytadayde nebiga dardaarankiisii maxaan u qaadan waayo markaasuu leeyahay maalinkaa taladii nebiga haddaan qaadan lahaa buu leeyahay macnaha saas weya marka waxaa fiican aliqtisaad fi sunna inuu ruuxu dhexdhexaysto oo shay uu wadi karo ku dadaalo ayaa la doonayaa maxaa yeele nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam axabu alacmaali ila allahi adwamuha wain qalla ilaahay acmaasha wuxuu ugu jecel yahay mid la daa'imo oo ruuxu uusan ka tegin haba yaraatee saas weyaan saddex ragcadood oo witira habeenkii inaad daa'imto baa waxay ka fiican tahay inaad marna habeenna koo iyo toban tukato habeenna ka tagto waxaa ka qiimo badan oo ka fadli badan saddexdaa ragcadood oo daa'imayso bal hal ragcadoo witiroo daa'imaysa habeen kasta baa ka qiimo badan wax marna laga tegayo marna lala imaanayo axabu alacmaali ila allahi adwamuha wain qalla buu nabigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka calaykum bimaa tutiiquun waxaad kari kartaan qaata waxaad awoodi kartaan ka qaata cibaadaadka waxaydaan kari karin haidinku isku kallifina macnaha walidaalika sidaa daraaddeed baa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay wasalam laa yaqra'u midaan akhriyin alqur'aana qur-aanka muusan akhriyi jirin nebigu fii aqalla wax ka yar muddo ka yar min alaatin saddex muddo ka yar saddex beri muddo ka yar nebigu qur-aanka kumuusan akhriyi jirin salawatu rabbi wasalaamu caleyh ibnu sacad baa wariyey iyo abushaykh fii akhlaaqi nabiy bay kusyuu kusoo saaray abushaykh xadiisku xadiisu marka hadiga nabiga inaad qaadataa fiican salawatu rabbi wasalaamu caleyh aliqtisaadu fi sunna khayru min alijtihaadi fii bidcatin inaad sunnada nebiga ku dhexdhexaysataa ka khayr badan inaad bidca ku ijtihaado wa kaana nebigu wuxuu sal lay slam yaquulu mid yidhahda man ciddii sallaa tukada fii leylatin habeen dhexdii bimi'atay aayatin laba boqoloo aayadood ruuxii habeen ku tukadaayey fa inahu isaga yugtabu waa la qori min alqaanitiina kuwa alla adeecay inuu ka mid yahay almukhlisiina ee ilaahay cibaadada u gooni yeelay boqol aayadood habeen haddaad ku tukato waxaa lagugu qorayaa inaad tahay addoommada ilaahay adeecay ilaahayna u gooni ah ama ilahay subxana watacala cibaadada u gooni yeela ayaa lagu qoraya macnaha daarimi iyo xaakim baa soo saaray wuu saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay wa kaana nebigu wuxuu aha sal lay slam yaqra'u mid akhriya fii kulli leylatin habeen walba dhexdeeda wuxuu akhrin jiray ha bimiatay aaya sax man sallaa ruuxii tukada fii leylatin bimi'atay aayatin laba boqoloo aayadood fainahu isaga yugtabu waa la qori min alqaanitiina kuwa alla adeeca inuu ka mid yahay almukhlisiina ee cibaadada u goon yeela wa kaana nebigu wuxuu aha sal lay slam yaqra'u mid akhriya fii kulli leylatin habeen walba dhexdeeda wuxuu akhrin jiray bibani israa'iila suuratu bani israa'iil waa suuratu lisra wazumar iyo suuratu zumar buu nebigu akhrin jiray sal lay waslam axmed iyo ibnu nasri baa soo saaray sanad saxiix wa kaana nebigu wuxuu aha sal lay slam yaquulu mid yidhaahda man ciddii sallaa tukada fii leylatin habeen dhexdeed bimi'ati aayatin boqol aayadood ruuxii ku tukada lam yugtab lama qorayo min alghaafiliina kuwa alla moog dikriga ilaahay kuwa moog inuu ka mid yahay lagu qori maayo macnaha waxa weeyaan haddaan dikriga ilaahay kuwa kuwa moog ee haafiliinta aan lagu qorin ila diiwaan bay leeyihin habeen kasta diiwaan baa la diyaariyaa diiwaan daakiriinta iskale kuwa ilaahay xusa diiwaanna haafiliinta iskale boqol aayadood marka ruuxii ku tukadaayay daakiriinta diiwaankooda lagu qori haafiliinta diiwaankooda lagu qori maayo macnaha lam yugtab lama qorayo min alghaafiliina inuu ka mid yahay yacni waxa weeye kuwa moog ilaahay dikrigiisa subxaana wa tacaala xadiiskaana waxaa soo saaray daarimi iyo xaakim uu saxiix yeelay dahabina waa ku waafaqay wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay waslam kaana nebigu wuxu aha sal lay waslam axyaanan marmar yaqra'u mid akhriya fii kulli rakcatin ragcad walba dhexdeeda wuxuu ku akhrin jiray qadra khamsiina aaya konton aayadood qiyaastood iyo qadarkooda ow amase akara wax ka badan bukhaari iyo abu daawuud baa soo saaray وتارة مرنا يقرأ نبي وحو أخرين جري قدر يا أيها المزمل سورة المزمل قدر كذا إي قياس تدو نبي أخرين جري والصوت واللباتن أيضا لباتن أيضا بن غنس أحمد يا أبو داود بأسوء صار السنة صحيحة وما كان ما أهين النبي وما كان موسى أهين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ميت كذا الليل هبينك كله دمانتي إلا نادرا وحير مويه هبينك أردن موسى سوى ذا جيري جيرون الصلاة كما سوى ذا جيري جيرون وحير مويه وحير وحلقه وذا يعني وقت ير وقت ير بيد عدي إنه هبينك أردن وذا الصلاة كسوجين لكن أم بدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحو بدنا هبينك قارنا إنه سيحدو قارنا تكدو وكي عبد الله بن عمرو بن عاص كله جري آه. ولكني أنام وأقوم آه. فمن, فمن رغب عن سنتي فليس مني هبينك قارنا وسيحن قارنا واستاقيا صلاة بأني ستاقيا سنة إلى روحي يعني كتغلا iga mid maaha bay marka nabigu habeen kulligii ma istaagi jirin illa naadiran illa naadiran ha hal xagee loo dalishanaya waxa loo dalishanaya xadiiskii ahaa xadiiskii Aisha radhiyallahu anha la a'lamu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam qara'a alqur'ana kullahu fi laylatin wala qama laylatan hatta as-sabah xadiiskii nasaa'i nabiga sallallahu alayhi wasallam ma ogi bayt oo habeen oo habeen dhan intuu soo jeeday habeen dhan salaad u taagnaa ma ogi bay jira caaisha radiyallahu anha tayib xadiiskan iyo xadiiska iyo xadiidkii kale ee kaana idaa dakhala alcashru shadda mi'zarahu wa ayqada ahlahu wa axyaa laylahu see la kala odhanaya habeenkii wuu noolan jiray waxay noqonaysaa wa axyaa laylahu yacni si naadir ah si aan badnayn inuu soo jeedo waa dhici jirta habeenada qaarkood oo iyagoo dhan wada tukado laakiin naadir bay ahay ما بنين معناه وما كان معه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم يتكذا الليل هبينكي كله دمانتي إلا نادرا سي نادرا موي سير مويا معناه وما بنين النبي صلى الله عليه وسلم ساسويا ساس برادير إنو الروح عادة كدكتو هبين كورن إنو سوتشيد وبدع ساس إنو كدكتو شقا كدكتو هبين ورن إنو سوتشيد وبدع كان هبين هبين إنو الروح أسوتشيد لمن أما إنو شقا كدكتو يدو تاسي بدعوي معناه فقد راقب وفيريي عبد الله بن خباب بن الأرت صحابيغا ايا وحو وفيرسداي وقد كان وحوناها قد شهد وكان وحوناها قد شهد مد حاضر بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لجيرنكيسو بدر حاضر وحو وفيرسداي رسول الله بو وفيرسداي صلى الله عليه وسلم الليله هبينك كلها دمانت هبينك او دنبو نبيغا وفيرسناي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ وحي في ليله هبين بو نبيغا وفيرسناي habeenkaasoo sallahaa nebigu uu tukaday kullahaa dhammaanteed habeen nebigu uu habeenkao dhan tukanaya ayuu u fiirsanaya ayib xataa kaana ilaa uu ahaaday maca alfajri fajarka maciisa ilaa uu ahaaday falamaa sallama markuu salaamo naqsaday min salaatii salaadiisa markuu ka baxay ayaa qaala wuxuu idhi lahu nebiga wuxuu ku yidhi khabaabun khabaab wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay biabii anta wa ummii biabii aabbahay ayaad mufdaa tahay mid lagu furto anta adiga iyo wa ummi hooyadayba eh hooyaday iyo aabbahay mid kula dhaafsada tahay waa hadal ay dhihi jireen carabtioo ruuxa markaad cabirayso inuu agtaada qaali ka yahay ayaa waxaa la yidhahdaa biabii anta wa ummii leanna waxaad haysata aabbahay iyo hooyadaa baa kugu qaalisa aabbahay iyo hooyaday mid la dhaafsadaa tahay oo lagu furto eh saas way macnaha biabii aabbahay ayaad muftaa tahay mid lagu furta anta adigu iyo wa ummi hooyaday eh laqad sallayta waa tukatay alleylata xalay caawa waa tukatay salaatan salaad baa tukatay salaadaasoo maa ra'aytuka aanan ku arkin sallayta adoo tukaday naxwahaa iyadoo kaleeto caawa ka hor salaadan adoo tukaday kumaba arag markaasaa faqaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam ajal ha haabuu nabigu uhi sal lay waslam waa salaad aadan hadda ka hor igu arki jirin inahaa iyadu buu nabi sal lay waslam salaatu ragabin wa rahab salaatu ragabin rajo iyo warahabin cabsi salaadeed wey raqabka waxaa la yidhahda bimacna tamac hunguri salaad dhexdeeda ay ku kulantay naxariista ilaahay oon hunguriyeynayo iyo cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa cabsi aan ka cabsanayo saas weyaan raqab warahab ayib inahaa iyadu salaatu raqabin rajo iyo damaaci salaadii wey wa rahabin iyo cabsi ilaahay cadaabkiisa aan ka cabsanayo wa inii anigubu nabi uri sal lay wasalam sa'altu waxaan weydiiyey rabbii rabbigay casa wajalla waxaan weydiiyey alaaa khisaalin saddex arrimood saddex arrimood baan ilaahay weydiistay caawa fa acdaanii wuxuu isiiyey itnatayni labuu isiiyey wa manacanii waa ii diida waaxidatan midna waa ii diida ayb sa'altu waxaan weydiistay rabbii rabbigay anlaa yuhlikanaa inuusan nagu halaagin bimaa shaygii ahlaka uu ku halaagay bihi isaga al umama ummadihii oo qablanaa hortanna ah ummadihii naga horreeyey wixii lagu halaagay inuusan ilaahay nagu halaagin baan weydiistay oo maxay ahaayeen halaagyadii kala gedisna oo ummadda inaan waxba laga reebin ah ama qaylo ku dhacda ama ma ahe dhul lala gooyo ama ma ahe maalan waxa weye biyo lagu baabi'iyo lagu tirtiro sida qowmu nuux oo kaleeto yacni waxa weeyaan cadaabiyadii kala gedisnaa ummadihii hore lagu halaagay ama dhagaxyaan samada lagaga soo daadiyo ayib taa ilaahay baan weydiistay bu wa fii lafdin wuxuu ahaa anlaa yuhlika waxaan weydiistay alle anlaa yuhlika inuusan halaagin ummatii ummadayda inuusan ku halaagin bisanatin abaar sanadu aljadbu walqaxtu waa abaarta iyo nabaadguurka dhulka ku dhacway abaar inuusan ku halaagin fa actaaniiha wuu isiiyey taa waa layga ogolaaday ayib oo hadday saas tahay abaarahan dhacaya macayi meelaha qaarkood ma abaar baa ka dhacaysa muslimiinta ku dhacayo laga yaaba inaysan wax badanba reebinba marka waa layga yeelayba haddana nabigu leeyahy waxaa laga wadaa baryooyinkan laga yeelay ummadiisoo dhan inaysan ku wada dhicin laakiin qayb ka mida waa ku dhici kartaa saas weyaan abaar hadday meel ka dhacdo muslimiinta qaar ka mida ay ku dhacdo kuwii kalaa barwaaqaa soo ma nebiguna sal ly slam baryadiisu waxay ku saabsan tahay ummadda oo dhan dhibaato wada gaadha amaa qaar ka mida dhib gaadhaayay taa kuma saabsana saas wey manaa xadiisku ayib fa actaaniiha waa isiiyey wa sa'altu waxaan weydiistay rabbii rabbiga waxaan weydiistay casa wajalla anlaa yudhira inuusan haalib yeelin inuusan hiilinin ama ma ahe anlaa yudhira inuusan haalib yeelin calaynaa dushannada caduwan cadow cadowgaasoo min hayrinaa annaga aan hayn inuusan dusha naga saarin oo nagu sallidin oo uusan nooga kaalmaynin yacni cadow aan annaga ahayn cadow kale oo shisheeya ah inuusan gacanta noo gelinin saas way macana taasaan ilaahay weydiistay fa actaaniiha waa isii oo haddaad tidhaahdo ummaddii waabatan qaar ka mida waa la gumaysanayahay oo gaalaa gumaysanaysa muslimiinta see wax u jiraan waxaa laga wadaa ummadda islaamka oo dhan inay gaala gumaysato ma dhaci karto wax macquula maaha kulli dhulkooda iyo hantidooda iyo khayraadkooda inay kulli wada qabsato oy gumaysato ma dhici karto qaybo ka mida laakiin inay gaaladu qabsato way dhici karto sidii tii horeo kale la mid taha macana saas weyaan ayib wa sa'altu waxaan weydiistay rabbii rabbiga caza wajalla anlaa yudhira inuusan adkaynin ama qaalib yeelin ama yani waxa weye yani kaalmaynin calaynaa dushannada caduwan cadow oo min hayrina annaga aan hayn fa acdaaniiha waa isiiyey wa sa'altu waxaan weydiistay rabbigi rabbi rabbiga waxaan weydiistay anlaa yulbisanaa inuusan nagu dheehin shiyacan kooxo shiyacan yacni inuusan koox kooxo islaayo naga dhigin fa manacaniiha taa waa la ii diiday taa waa la ii diiday nisaa-i iyo axmed iyo tabraani baa soo saaray tirmidina wuu saxiixiyey xadiidka marka ta loo diiday waxa weeye ummadda dhexdeeda inayna kooxa u qaybsamin oynan islaynin taa iyada lagama ogolaanin saas way macnaha maxaa yeelay waa ciqaab in koox koox inta laydinka dhigo ama qabiil qabiil loo qaybiyo ama degmo degmo loo qaybiyo ama dowlad dowlad inta loo qaybiyo kadibna dhexdooda ay islaayaan waa ciqaab ilaahay subxana watacala qul huwa alqaadiru cala an yabcata calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd waa midda haddayna haysato wy macnaha marka taas iyada a waa laii diiday sababta loogu diidayna waxa weeyaan axaadiista kalea tilmaamayso ummaddan ilaahay wuxuu ugu naxariistay seefta dhexdeeda ay islaynayso ummadihii hore haddii ay dembi galaan waxba lagama reebi jirin cagtaa la marin jiray sooma innaga laakiin markaan dembi galno dembigaan gallay ciqaabtiisu waxay noqonaysaa in laysku keendiro oo ilaahay dhexdeenna uu inta laysku keendiro uu inaga argoosto balaayakan oo inaga dhexdeenna inta laynagu salidaa laynaga argoosanayo saasay ciqaabtu timaada bedelkii ummadihii kale la halaagi jiray ummaddan halaageedu saas haddana dhinac kale markaad ka fiiriso axaadiista nebiga waxaa ku timid in ay tahay dembi dhaaf ilaahay subxaana wa tacala ummaddan ugu dembi dhaafay oo naxariistaaba la geliyaba seeftaa iyo islaynta ay islaynayaan dhinaca kale khalqi badan baa loogu dambi dhaafayaa oo ummadda nabiga ka mid ah salawatu rabbi wasalaamu calayh hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi